wallahi shirka aan u nimid magaalada new york maalintii arbacada wuxuu ahaa shir ku saabsan xaal uhelidda iska qabsiga ganacs ganacsatada ee waaweyn ee adduunka wallahi shirka wuxuu u badan yahay sanadlo sanadlo u badan yahay hadba hadda waxaa lagu dhigaya qaaradka haddaba hadda messi markaa laisku raaca lagu dhigaa hadda waxaa lagu dhigay new york waddanka maraykanka marka yaa yimaada shirka oo ka qayb gala wallahi shirka aniga anoo ka socda kenya iyo iyo wadamo badan dhowr wadamo badan baa ilaa ilaa sodomeeyo afartan afartan wadan baa kasoo fogshay ma garan marka ma jireen ganacsato kale oo soomaaliyeed oo ka qayb gala shirka wallahi indhahayga may qaban laakiin ganacsato indonesia oo iyo philippines oo muslimiinna waan arkayay ma garanta marka maxay tahay xal uhelidda khilaafka ganacsatada ama ganacsiga adduunka taas ma noo micnayn kartaa a walaal waxaa jirta adduunka da maanta waxaa waxaa si xawli u socdaa ganacsiga iska gooshaya qaaradaha iyo wadamooyinka marka ma ganacsiga wuxuu ka mid yahay maalgashiga meel kasta la gashado maalgashigana wuxuu u baahan yahay kalsooni uu meel maaragtay kalsooni u baahan yahay uu maaragtay hawshiisa ka fusho iyadoona faragelin siyaasadeed ay jirin marka markaan u dhaqaaqno ama aan dib ugu laabanno dalka kenya oo aad ka timid gaar ahaan gobolka waqooyi bari oo ay soomaalida degto rugta ganacsiga gobolka waqooyi bari maxay qabataa wallahi rugta ganacsiga horta kaalinta kaalinta koowaad ugu weyn waxaa weeyaan in in inaan kobcino ganacsiga deegaanada hadda soo hadda soo baxay garis wajeri madeira in maaragtay ganacsiga aan u raadino maaragtay suuqa marketing inaan maaragtay haddana maaragtay sharciyo sharci sharci dejin wanaagsan oo maaragtay u ogolaanayo dadka inay ganacsigooda bilaariyaan oo xuduudada ka xuduudada ka gudbiyaan waxyaalahaas baa badan waxaan ka shaqeyna ma garata marka maxay tahay caqabadaha haysta ganacsatada soomaalida kenya ee degta gobolka waqooyi bari iyo kuwa nairobi joogaba haddaan haddaan haddaan kusoo qorto kuwa kuwa ka jira wajeri manera garas waad og tahay saddex iyo afarta afarta sano hore lasoo olaafay waxaa ka bilawday dowlad deegaanaha ka bilawday waddanka kenya maamulkii iyo iyo iyo wax walbaba hoos bay hoos bay u daadigeen lacag badan baa hadda la geliyay accountyaasha laakiin hadda maadaama ay arrin cusub nagu tahay weli countiyihii iyo iyo maaragtay ganacsatadii weli isuma ay helin fursad fiican ay ku wada shaqeeyaan ma garata waa gartay marka tobankii sano ee lasoo dhaafay iyo hadda marka aad maaragtay isu barbar dhigto heerka ganacsi kenya gaar ahaan soomaalida maxaa ku tilmaami lahayd wallahi heerka ganacs soomaalida ganacsiga qeyb weyn bay ka qaateen qeyb libax bay ka qaateen weliba shaksiyan nairobi meesha la yidhaahdo suuqa aad suuqa aada ugu weyn east and central africa yacni bartamaha iyo bari bariga africa waxa weeyaan waa suuqa ku yaalo isli suuqa isaga meelo badan baa laga laga alaabgeeyaa oo loo alaab loo tagaa ilaa rwa ilaa ilaa rwanda ilaa burundi ilaa meelo badan waa suuqa wax weyn buu usoo koriyay ganacsiga kenya weliba waxaa waxaa lagu tilmaamaa waxa weeye maaragtay safka labaad inay ku jiraan inkastoo hadda aan doonayno inaan maaragtay xagga rugta ganacsiga aan ka diiwaan gelino oo xaggaas iyo bal annakana aan u fudayno sidii sida rugta ganacsiga ee qayb qayb aga naqan lahayn ma garata marka aad leedahay safka labaad ayay ku jiraan maxaad kala jeedaa macnaha qowmiyadaha ee ganacsata markii waxa weye warshada qowmi warshadaha kuwa leh ay ku xigaan macnaha ganacsiga warshadaha markii laga soo tago qowmiyad ahaan marka qowmiyadda ugu firfircoon xagga ganacsiga qowmiyadaha dega kenya waa tee wallahi awal hore qolada hindiga la yidhaahdo ayaa ku xog badan lakin hadda boqolkiiba toddobaatan qaybtii wixii hindiga adeega hindiga iyo frisin ganacsiga waxaa la wareegay soomaali ma garanta